والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala walaa nunazilu ma dejinayno haddii aanu nahay ahlusunna waaljamaaca sida aan rumaysanahay ama ictiqaadka iyagu yahay walaa nunazilu dejin mayno axadan qof minhum ahlulqiblaha ka mida dadka muslimiinta ka mida jannatan janno dejin mayno odhan mayno jannada ayuu gelayaa walaa naaran naarna dejin mayno oo odhan mayno naar buu gelayaa walaa nashhadu marag furi mayno calayhim korkooda dadka ahluqiblaha bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo ilaahay inuu shariig yeelay walaa binifaaqin iyo nifaaq oo inuu munaafiq noqday maa lam yadhar minhum intaanu ka muuqanin xaggooda shay-un wax min daalika arrinkaa ka mid ahi wa nadaru saraa'irahum sirahooda iyo waxay qarsanayaanna waxaan uga tegaynaa ila allahi tacaala ilaahay ayaan sirahoodana aan u daynaynaayooan uga tegaynaa hadalkan qaybtiisa hore waxaynu ku soo marnay meel hore meel dambena wuu inoogu soo celin doonaa oo sheekh abu jacfar raximah llahu tacaala hadal macno keliya khuseeya ayaa la arkaa kitaabka inuu saddex afar meelood ku kala geeyo oo uu marba si u dhigo waataynu hore usoo marnay wanarjuu lilmuxsiniina min almu'miniina an yacfuwa canhum wayudkhilahum اljannata biraxmatihi walaa na'manu calayhim walaa nashhadu lahum biاljanna wanastakfiru limusii'ihim wanakaafu calayhim walaa nuqanituhum halkaas ayaynu ku soo marnay hadalkan oo kale marka wuxuu sheekhu leeyahay ma dejinayno oo uga marag furi mayno qof ahlu qiblaha ka mida in kastaba wanaaggiisa iyo cabsidiisu ha gaadhee inaan nidhaahno ahlu janno ayuu ka mid yahay maxaa yeelay innagu shayga qeybkaa ma ogin kadalik mid muslimiinta ka midana naar buu gelayaa ku xukmin maynay wuxuu doono ee macaasiaba ha sameeye li'annu ma garanayno wax loogu khatimi doono ama khaatimadiisu ay ku dambayn doonto xadiidkii saxiixa ayaan hor u soo marray imaamu albukhaari warinaya waa kii ahaa innama alacmaalu bikhawaatiimiha acmaashu waa wixii loogu khatime ee loogu gebagabeeyo qofku uu ku khaatimayso qofku waxaa la arkaa isaga oo weligiiba xumaan soo samaynayey in khaatimada ilaahay u hagaajiyo oo marka wax yar u hadhan yihiin uu toobad keeno oo u hagaagsanaado oo camalkaa wanaagsan loogu khatimo qof inta badan xumaan soo samayn wanaag soo samaynayana inuu markaa gadaal ka weecdo ama uu markaa cibaadadii ka tago ama uu diindii ka tago oo dabeetana sidaas uu markaa iyana khaatimadii kaga xumaansana waa la arkaa inkasta oo haddaan qofka niyad xumaani hoosta aanay kaga jirin qofkii wanaag ku sugan wanaaggaasuu ilaahay ugu khatimo kii xumaanta mala ku jira xumaanta un lagu khatimay saa tahay haddana inagu maadaama aynaan khaatimadii ogeyn iyo wuxuu ku dambayn doono midna markaa uga marakici mayno janno midna naar uga marakici mayno waa marka aynu ka hadlayno qof mucayana leanno inagu daahirkaas ayuun baynu xukminaynaa xagga caam ahaan ayada dee waxaynu xukminaynaa inay muslimiinta dadka muuminiinta ahina jannada ay gelayaan gaaladuna inay naar gelayaan ayada guud ahaan waa xukminaynaa laakiin waa gaar ahaan iyo hebel waa ahlu janna iyo hebel waa ahlu naar kitaabu tawxiidka waataynu ku soo maraynay ninkii markaa labadii ninna wanaagsan naxmaa ilaahay ku dembi dhaafi maayo ee uu ku dhaartay ee kii sidaa yidhina ilaahay camalkiisii walaayay kii kalena uu jannadiisa geliyey horeanaynu usoo marnay markaa arrinka arrinkaa khuseeye horeynu halkaa horeynu uga soo hadalayo ilaahay isaga ayaa og ilaahay baynu cilmigooda u bandhigaynaa ilaahay isaga ayaa waxay ku dambayn doonaan iyo xaaladooda og janno waxaan uga marakacaynaa ciddii rasuululahi moxamed uga marakacay sida aynu hore usoo tilmaanay ee sida tobankii uu nebigu jannada ugu bashaareeyey oo kale horeynu usoo tilmaanay oo sida xadiida xadiida saxiixa ay ku soo aroortay waa afarta khulafada abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo lix kale oo zubayr ibnu cawaam dalxata bnu cubaydullaahi cabdiraxmaan binu cawf abi cubayda sacad ibnu abilwaqaas iyo saciid ibnu zayd tobanka alcasharatu almubasharuuna biljanna baa la yidhaahdaa xadiid qura ayaa nebigu uu ku tiriyey oo abubakar fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna ayuu ku tiriyey marka alcasharatu mubasharuuna biljanna sidaasaa loo yidhi waxaa kaloo ka mid a xasan iyo xusein oo iyagana jannada ilma cali thaabit ibnu qays bishamaas ninkaa la yidhaahdo baycatu ridwan cukaasha oo ninkii ilaahay i baraysay inuu kitaabu tawxiid aynu ku soo marnaya waa ay fara badan yihiin ruuxii dumar ahayd ee markaa dhici jirtay aad bay u badan yihiin dadka markaa nebigu saa gaar ahaan ugu sheegay waxaa kaloo ka mid a sida xadiidka imaamu axmed uu warinayo baqawi sharxu sunnaha uu ku warinayo nasaa-i camal lyowm waleyl uu ku warinayo bayhaqina shucabuliimaanka uu ku warinayo nin ansaar ka mida ayaa nebigu wuxu uhi waxaa idiin soo geli doonaa rajulun min ahli ljanna dabeetana waxaa soo galay nin garhkiisa waysadii ka da-ayso gacanta bidixna labadiisii kabood ku sitaa xalqadii buu fadhiistay maalintii labaad iyo maalintii saddexaad ayaa nebigu yidhi waxaa idiin soo geli doonaa nin ahlujanno ah ninkii baa soo galay cabdillaahi ibnu camar saxaabiga ayaa ninkii markaa dabagalay ninkaa nebigu yidhi nin ahlujannaaba idiin soo geli doona isagoo bal hadda camalkiisa eegaya iyo ninkani wuxuu ahlujannaha ku noqday dabeedna cibaado fara badan kamuu helin horta faralyaalka waa ilaalinayay oo faral ma dhaafaynin habeenkiina waa iska tahajudaya oo qiyaamuleyl waa la imanayay marka uu ka soo kaco habeenkii hurdadana ilaahay buu xusaya oo tasbiix iyo tahliil buu la imanayay cabdilaahi markuu doonay inuu tago ayuu ku yidhi waxaan maqlay rasuulka oo sidaa leh saddex cisho ood noo soo gashay ayuu sidaa yidhi markaa waxaan doonayay bal inaad camalkana jannada ku gashay inaan eego markaasuu yihi camalkaygu waa ka ad arkayso markuu cabdillahi ibnu camar jeestay ayuu u yeedhay markaasuu yihi arrin kale oo aanad arkaynin oo aan kuu muuqanin baa jirta ilaa annanii la ajidu fii qalbii kallan calaa muslimin mid kale aan kuu sheegaya anigu qalbigayga qof muslima oon uur xumo ama xumaan aan ugu hayaana ma jirta buuhi arrintaasina way ii dheertay markaasuu yihi haada aladii laa nutiiquhu ka jannada ku gashay ee aanaan awoodaynin ka weeyaan buui laabtaada iyo qalbigaaga dadka muslimiinta u xaaran ee u saafiga ah kaas weeye buuhi kaanaan karaynin waa kaas buuhi markaa laa nunzilu axada minhum jannata walaa naaran janna iyo naar midkoodna gelin mayno oo dejin mayno ciddaa nebi maxamed uu jannada uga marakacay ama naar uga marakacay mooyaane waxaa kaluu sheekhu uhi walaa nashhadu calayhim kuna marag furi mayno korkooda gaalnimo iyo shirki iyo nifaaq oo mucayan markaan ka hadlayno yacni ma odhayna hebel waa gaal ama hebel waa mushrik ama hebel waa munaafiq haddii aanu ka muuqanin arrinkaa wax ka mid ahi wa hore ayaynu usoo marray hadalkan oo kale walaa nukafiran axadan min ahli lqiblati bidanbin maa lam yastaxillahu ma gaalaysiinayno axadka iyo mid kamid ahlu qiblaha dembi uu la yimi macnaha bikulli dembin baynu soo nidhi intaanu xalaashanin asalka qofka muslimka ay waa cadaalad u xumayn mayno malahan qofka muslimka u malayn mayno jaajuusi mayno dabageli mayno daahirkaasaynu xugmin hadday wuxuunoga muuqdaan waa ku xugina haddii kalena malaha markaa muslimiinta ku xugmi mayna wixii nooga muuqda ayuun baynu markaa kula dhaqmaynaa innaga inaynu dadka xaaladahooda baadhna iyo inaynu xukunno laynama saarin sida xadiidka uu warinaya imaamu tirmidi ibnu cumar laga warinayo nabigu mimbarka ayuu fuulay cod dheer ayuu furay wuxuuhi yaa macshara man qad aamana bilisaanihi waar jamaacada iyo kooxda caraba ka rumaysayow ee iimaanku aan qalbigiisa gaadhinow laa tu'du lmuslimiina waar muslimiinta ha dhibina waar ha ceebaynino cawraadkooda ha raaraacino ha dabagelina qofka cawrada walaalkiisa muslimkaa raaraca ilaahay baa cawradiisa raaraacaya cidda ilaahay cawradiisa raaraacana ilaahay wuu fadeexaynaya walow gurigiisa dhexdiisaba ha ahaatee weliba arrinta gaalaysiintu in cid markaa la yidhaahdo waa gaal ama la yidhaahdo waa munaafiq ama la yidhaahdo waa mushrik waa arrin adag weliba qofka haddii ay ka soo baxdo erey gaalnimo tusinaya hadduu ka soo baxo ama ficil gaalnimo tusinaya hadduu la yimaado waynu xukminaynaa hadalkaa uu yidhi hadal gaalnimo inuu yahay ficilkaasi ficil gaalnimo inuu yahay baynu xukminaynaa waayo ficilka iyo faacilku waa kala gaar ficilka waynu xukminaynaa iyo hadalkaasi inuu gaalnimo yahay laakiin qofkii inuu ficilkaa ku gaaloobay iyo inuu qowlkaa ku gaaloobay iyadu waa masalo kale shuruuddii takbiirka ee lagu gaalaysiinaya inaa xaqiiqowday mawaanicdii marka waxyaalo ka hor istaagaya ayaa jira inay ka hor yani mawaanicdii meesha ka maqan yihin ayaa la eegaya oo waxaa cayin ahaan loogu xukminaya markay shuruudu takfiirna markaa buuxsanto mawaanicdina meesha ka maqan masalan qof baad ma aragtay kelimat alkufri ku hadlay ama ficil sameeyey marka hore waxaa la isu diray qofkani masaaxiba mise waa waalan yahay waxaa dhici karta inuu waalan yahay waxaa dhici karta inuu sakhraansan yahay haddii uu caqligiisii qabo kelmaddan muxuu ula jeedaa waxaa dhici karta si aan u fahamtay si aan ahayn inuu ula jeedo marka aynu xaqiiqsanay inuu isagoo macnaheeda garanayo yidhi miyuu qasban yahay baa haddana meesha taalla mise ma qasbana haddii aan wax qasbayo aanad arkaynina miyuu xasuusan yahay waxan oo carabkiisa yacni wuu ula qastiyey mise carabka ayuunbaa ka horaray ayaa iyana laga maarmaana idan markaa masalada in qof la yidhaahdo waa gaal ama waa mushrik ama yacni la yidhahdo waa munaafiq waa arrin adag weeye sidaas daraaddeed in aada looga taxadiro ayaa markaa laga maarmaana marka walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirkin walaa binifaaqin maa lam yadhar minhum shayun min dalik haddaanu ka muuqanin wax arrintaa markaa tilmaamaya haddaanu ka muuqanin wey waxaa kaloo sheekhu uhi wanadaru saraa'irahum wixii ay siraysanayaanna waxaan uga tegaynaa ilaahay caalimu sir ilaahay isaga ayaa og saraa'irta dadka geli mayno tuhmi mayno odhan mayno kani waa isus kani waa munaafiq kani waa caynkan inagu odhan mayno axkaamta adduunyo waxaa lagu socodsiiyaa dulaha rasuulullahi moxamed oo khalqiga ugu aqoon badnaa ilaahay u waxyoonaya ayaa wuxu uhi inii lam umar an unaqiba can quluubi innaasi aw ashuqa butuunahum aniga layma farin inaan dadka qulubtooda baadha iyo inaan calooshooda jeexoon waxa ku jira aan ogaado aniga layma farin waxaa lay faray baa nabigu yidhi inaan dadka la dagaalamo oo xadiis imaam albukhaari warinayo aniga waxaa la faray inaan dadka la dirnay intay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah ana maxameda rasuulullah salaada kaogaya sekana bixinayaan hadday arrinkaa sameeyaanna waa iga ilaaliyeen dhiigoodii iyo xoolahoodiiba xaqa islaamka mooyaane wa xisaabuhum cala allah intaa wixii ka dambeeyana xisaabtoodu ilaahay ayay u taallaa markaa maanta yacni gaalaysiinta cid walba layska odhanayo waa murtad ama waa gaaloobay ee dabeetana ummaddan lagu gaalaysiinayo ee dabeetana lagu xukminayo lagu laynayo ee lagu qarxinayo waa arrin markaa khilaafsan madhabkii ahlusunna waaljamaaca waa madhab alkhawaarij weeye walaa nunazilu dejin mayno axadan qof minhum ka mida ahlulqibla jannatan walaa naaran janniyo naartoona dejin mayno walaa nashhadu calayhim uga marag kici mayno oo ku marag furi mayno bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo shariig inuu ilahay u shariig yeelay walaa binifaaqin iyo nifaaqnimo maa lam yadhar minhum shayun min dalika inta aanu ka muuqanin maa lam yadhar intaanu shayun min dalika arrinkaa ka midi weliba hadduu ka muuqdana waa taa aynu nidhi shuruud xaqiiqowgeeda iyo mawaanic anfoonkeed ayaa laogaya cid walibana male oo inan yaroo waliba iyo nin waliba iska gaalaysiin maaye taana culimada raasikiinta ayaa leh wanadaru saraa'irahum sirahoodana waxaan uga tegaynaa ila allahi tacaala ilaahay ayaan uga tegaynaa oonu daynaynaa walaa naraa ma arkayna oo ma qabna asayfa seef in loo qaado calaa axadin qof min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam ummadda nebi maxamed ka mida ilaa ma wajaba calayhi sayfo cidda ay seefi ku waajibtay ayuumaan aragnaa seef in loo qaado halkanna waa masale kale waa asal kale oo usuusha ahlu sunna waljamaaca ka mid oo taa hore ayana la sii xidhiidha taasina waxa weeye inaanay bannaanayn in la dilo iyo in lala diriro qof muslimiinta ka mida ilaa qofkii uu ka yimi wax in lagula diriro ama lagu dilo keenaya qofkii uu ka yimi ee uu ka soo muuqday mooyaane yacni da qofka muslimkaa in la dilo iyo dhiiggiisa in la xalaalaysaa midnaba ma bannaana waayo mar hadday ashahaataan mar hadday markaa salaaddii oogayaan sakadii bixinayaan faqad casamuu minii dimam wa amwaalahum wuxuu nebigu yihi dhiiggoodii iyo maalkoodii waa iga ilaaliyeen waxaa kaloo nebigu yidhi maalin carafo ah oo bishaa dilxijaa beledulxaraam isagoo taagan wuxuu yihi dhiiggiinna iyo xoolihiinna acraadiinna iyo sharabdiinna iyo dhegtiinna iyo nasabkiinna korkiinna xaaraan buu ka yahay sida maalintan bishiinan iyo beledkiinan uu xaaraan idinka yahay nebigu kacbada ayuu eegay markaasuu yihi xurmadaadu weynaayo darana haddana wuxuu ihi xurmatulmuslimi acdamu cinda allahi min xurmatik qofka muslimkaa xurmadiisa ayaa ka weyn taaba markaas sidaas ayaan qof muslima yacni loo ilaaliyey oo aan seef loogu qaadaynin oon loona diraynin loonana diriraynin ilaa inuu markaa ka yimaado wax keenaya in lagu dilo ama lagula diriro mooyaane maxaa ka mid ah saddexda arrimood ee nebigu sala allahu calayh wasalam inoo sheegay xadiidka saxiixa laa yaxilu damu imri'in muslim xalaal ma noqonayo in la daadiyo qof muslima dhiiggii oo qiraya an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabuda alla mooye inaanu jirin aniguna rasuulkii ilaahay inaan ahay qof qiraya yani in dhiiggiisa la daadiyaa ma banaano ilaa saddex arrimood mooyaane asayibu zani qofku hadduu guur hore isagoo soo maray u zinaysto dee waa la dilay oo dhagax baa lagu dilay annafsu binafs hadduu qofku naf dilo oo shuruuddii qisaasta laga helo isagana waa la qisaasyahay hadday doortaan dadkii lahaa qisaasta wa taariku lidiini almufaariq liljamaca iyo qofka diintiisii ka tegay ee jamaacadii muslimiinta khilaafay ee ridoobay man badela diinahu faqtulhu qofka diintiisa bedela dila baa nebigu yidhi waxaa la mid a qolyaha la dilayo dee kooxda markaa hadday muslimiin markaa iska hor yimaadaan kooxda markaa gardaroote ee loo taag waayo ayana fawain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala lukhra faqatiluu alatii tabqi xataa tufiya ila amri illah hadday laba kooxood oo muminiin dirinaan dhexdooda hagaajiya baa layidhi hadday midixadgudb iyo baqii samayso taa dhinac ka wada noqdoo la dirira marka waa lala dirira iyagoo muslimiina waxaa kaloo ka mid ah qolada dee buqaada la yidhaahdo ee dadka muslimiinta yacni gaar ka noqda ee doonaya kelimadda muslimiinta inay markaa kala geeyaan oo ay markaas imaamkooda ka hor yimaadaan ayagana waa markaa taladaa la ogolaysiinayo waa lala diriri waxaa ka mid a siday culimmadu sheegeen hadday qola shaciira min shacaa'ir alislaam shaciirooyinka iyo calaamooyinka islaamku leeyahay hadday ka tagaan ayana waa lala diridi hadday qola yidhahdaan inagu aadaami mayno aadaankaba waan iska daynaynaa macnahu sunna waa lagula dirirayaa iyagana shaciiradaas ka tegitaankeeda way xadiidka saxiixa siduu tilmaamayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam markuu waaguu soo beriyo meel markuu ku duulayo waa dhegaysan jiro hadduu aadaan ka baqlana waa ka joogsan jiray haddii kalena markaa waa dagaal buu ku qaadi jiray hadday qola zakada diido iyagana waa lala diray intay zakada ka bixinayaan sida nimankii macruufka maanicu zakaa markii nebigu dhintay ay qaar badani zakadii diideen ee abubakar yidhi waan la dirirayaa ee uu cumare yidhi siaad ula diriraysaa isagoo rasuulku yihi waxaa lay faray dadka inaan la dirira xataa yaquuluu laa ilaha illa allah faman qaalaha faqad casaa minii maala wa nafsu ila bixaqi waxisaabu cala allah qofkuba hadduu ashahaato waa iga ilaaliyey maalkiisa iyo nafdiisa xaqiisa mooyaane xisaabtuna ilaahay bay markaa xisaabta ilahay bay saar siaad ula diriraysaa abubakar wuxu uhi wallahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati waazaka wallaahi ninka zake iyo salaad kala geeye waan la dirirayaa zakadu waa xaqii maalka wallahi hadday ii diidaan waa xar yar oo ay nebi maxamed u dhiibi jireen waa kula dagaalamayaa buuhi markaan arkay buu yidhi in abubakar ilaahay laabtiisa u waasiciyey dagaalka ayaan waxaan gartay buui inuu xaq yahay saasuu maanicu zakaa kula diriray waxaa ka mid ah khawaarijta nimanka la yidhaahdo ee nabigu sala allahu alay wal sheegay inaanay diintu halkaa cunaha u dhaafsanayn ee markaa dimaada dadka muslimiinta xalaashanaya ee laynaya yacni ayadana saxaabadu waa kuwii la diriray iyagoo markaas dee qaadanaya amarkii nebiga iyo si ujacsay markay is-urursadeen ay bidcadoodii la soo baxeen waa kii markaas ku laayay marka cid aan kuwa ahayn diintu banaysay qof islaama seef u qaadi mayno dili mayno walaa naraa ma arkayno oo ma qabno asayba seef in loo qaado dee berigaa horeda seefdu jirtay qori in loo qaado in qori loo qaatiyo xabad in la qarxiyo oo la dilo ma arkayna calaa axadin qof min ummati muxamedin sala allahu alay slm ummadda nebi maxamed ka mid a ilaa man wajaba calayhi sayfu cidda ay sayfi ku waajibtay mooyaane in lala diriro ama la dilo annagu ma arkayno walaa naraa ma qabno ayana oo ma arkayna alkhuruuja in lagu baxo laga hor yimaado calaa aimatina imaamyadayada iyo madaxdayada wulaati umuurina iyo kuwa arrimaha iyaga gacanta ku haya wain jaaruu jawr iyo xadgudub haba sameeyaane walaa nadcuu calayhim habaari mayno walaa nanzicu siibi mayno yaddan gacan min taacatihim taacadooda gacanta ka hoos saari mayno wa naraa waxaan arkaynaa taacatahum daacadoodu min taacati illaahi caza wajal ilahay daacadiisa inay ka mid tahay fariidatan xaalay tahay mid farala maa lam ya'muruu intaanay farin bimacsiyatin shay macsiya intaanay farin wanadcuu lahum waxaan ugu ducaynaynaa bisalaaxi wanaagii walmucaafaati cafin ayaan ugu ducaynaynaa halkana waa asal weyn oo ka mida usuusha ahlusunnati waaljamaaca ay leeyihiin ay markaa ku kala baxaan muctasilada iyo khawaarijta iyo wixii waddadaa mara waa asal ay ku kala baxaan waa asal badbaado badani ay ku jirto waa asal markii laga tegey ee la fudaydsaday ay dadka muslimiinta ahay muteen weylaad iyo dhibaatooyin horta madaxda dadka muslimiinta ahi inay madax yeeshaan oo fawdo aanay noqonin arrin laga maarmaana weeye madax weliba shuruud lahoo fiican oo diinta ku dhaqmayso diinta ku hagaysay inay samaysaan arrin laga maarmaana weeye qofkii madaxda ahaayee la samaystay ee dadka muslimiinta madaxda u ahaa hadduu markaas weecdo hadduu jawr sameeyo hadduu dadkii dulmiyo hadduu isagu macsiye iyo fisqi hadduu sameeyo ma laga hor imanayaayo dagaal hubaysan ma lagu qaadayaayo ma la tuurayaa ta laga hadlayaa waa taa inta aanay gaalnimo muujisanin ee kufri bawaaxa aanay muujisanin waxa weeye in loo nasteexeeyo in khayr lala jeclaado in loo duceeyo ilaahay inuu hagaajiyo uu toosiyo cafiyana in loogu duceeyo iyo inuu ilaahay waafajiyo inay xaqiisa iyo xaqa dadka ay u tarinayaanba ay ka soo baxaan waxaa markaa naseexada ka mida inaan markaas lagu bixin oo aan hub loo qaadanin oo aan lala dirinin waayo waxa ka imanaya yacni dulmiga iyo macsiyada ay samaynayaan iyadoo la xujaysanaya oo la leeyahay munkarkaasaan suulinaynaa ahlusunna waaljamaaca ma arkaan oo ma qabaan a'imada iyo wulaatulumuurka in laga hor yimaado lagu baxo dulmiga iyo munkarka ay samaynayaan awgeed axaadiid badan iyo aayaad badan ayaa ku soo arooray in madaxda la ateeco ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum kuwa aliya nebi rumeeyow ilaahay ateeca rasuulkana ateeca ululamarkana ateeca baa ilaahay yidhi oo dadka culimada ah ee xaqa caddaynaya iyo madaxda fulinaysa lagu tilmaamay waxaa kaloo rasuulullaahi moxamed uu yidhi qofkay ateeca aniga xadiid imaamulbukhaariiyo muslim warinayaan wuxuu ateecay ilaahay qofka aniga caasiya wuxuu caasiyey ilaahay qofka amiirkayga ateeca wuxuu ateeca aniga qofka amiirkayga caasiyana wuu caasiyey waxaa kaloo nebigu sala allahu alayhi wasalam iyo xadiidka imaam bukhaariiyo muslim warinayaan cala almari samcu cala almari lmuslim qofka muslimka waxaa korkiisa aday asamcu wataaca inuu maqluu hogaansamo wuxuu jeclaysta iyo wuxuu nacaba ilaa macsiya in la fara mooyaane faida umira bimacsiya fain umira bimacsiya falaa samca walaa taaca macsi iyo dembi haddii lagu faro maqal iyo adeecidi ma jirto inama taacatu fi lmacruuf nabigu wuxu uhi xadiidkii bukhari muslim warinaya waxa laysku adeeca waxa wanaagsan qofka amiirkiisa iyo madaxdiisa wax ku arka uu naca ha sabro waayo jamaacada qofkii faaruqe dhintaa dhimasho jaahiliyada buu dhimanaya waxaa nebigu kaluu yidhi sida uu tilmaamaya xadiidka imaamu muslim uu warinayo madaxdiina waxa ugu fiican kuwaa jeceshiin iyaguna idin jecel idin ducaynaya idina u ducaynaysaan madaxdiina waxa ugu shar badan kuwa u cadhoonaysaan ayana idin cadhoonaya aad lacnadaysaane iyaguna idin lacnadaya oo miyaanaan tuurayn oonaan ka hor imanaynin laa intay salaada ogayaan maya ilaa qofka markaas waaliu madaxda u yahay ee shay macsiyada ilaahay la imanayo mooyaane marka waxa uu la yimi ee macsiya waad ku nici laakiin haddana daacadiisa ka hor iman maysid waxaa nabiga kula baayactanibanaya samci wa taaca fii manshatina wa makrahina wa cusrina wa yusrina iyo hadday wixii aanu xaqa u lahayn ay markaa naga qaadaanba inaanaan amarka ehelkiisa kula dirinin ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan inay gaalnimo cad oo ilaahay xaggiisa burhaana u haysataan inay la yimaadaan mooyaane markaa way fara badan tahay axaadiida iyo aayaadka faraya in la adeeco umarada iyo inaan lagu bixin aad iyo alxaad bay u tiro badan yihiin waxaa xadiidka markaa wuxuu yidhi walaa nara alkhuruuja calaa aimatina wulaati umure wain jaaruu jawrba ha sameeyaan oo dulmiba ha sameeyaan oo xoolaha ka qaadaan dhabarka ha garaacaan ama xaqdaraan ku laynayaan ismac wa atic wain akhada maalaka wajalada dacrag xadiidka imaam muslim uu warinayo wuxuu hi maqal oo ateec maalkaaga ha qaata dhabarkaagana ha garaacaba ee sidaas yeed marka sidaa la leeyahay ujeeddadu ma aha oggolaansho la leeyahay yacni macsiyadooda iyo xumaantooda iyo dulmigooda iyo sharcigu uu sugayo ma aha waxaa muuqata oo laga digayaa ka hor imaadiga laga hor yimaado iyo dagaalka lagu sameeyaa waxa ka dhalanaya oo ka soo baxaya munkarkii iyo xumaantii la suulaya wax ka badan waayo munkarka iyo xumaanta marka la suulinayo waxa laga maarmaana inaan xumaan iyo bere ka sii darani aanay imanaynin ninka madaxday waa laga yaabaa inuu dad xidhxidho waa laga yaabaa qof qof inuu dilo waa la arkaa laakiin marka laga hor yimaado ee dagaal lagala hor yimaado dee waxa dhacaya waa la arkaya bal iminka suuriya oo kale dee waa laga yaabaa midhmid mucaarida iyo midhmid iyo waxay markaa raadsanayaan iyo cid ka hortimi iyo waxoogay wadaadaa inay eryarayeen laakiin markii laga hor yimi dee dalkii dhamma waa ka baaba'ay ee boqolaalka kun ay ku dhinteen meel kasta oo lagaga hor yimina yacni waa la arkayaa dhibta iyo fasaadka ka dhacday iyadana waa la arkayaayo way muuqataa sidaa daraaddeed ba ahlusunna waljamaaca markaas ay uga digayaan sheekh islam ibnu taymiya raximah llahu tacala ayaa wuxu uhi ma kharaja qowmun calaa imaamihim ila kanat xaalathm bacda alkhuruuji aswa'a min xaalatihim qabla alkhuruuj yani culimadu waxay arkayeen markaa diinta iyo wanaagga ayay fahmayeen iyo nusuusta wuxuu yidhi qola kumay bixinoo kamay hor iman imaamkoodii iyo madaxdoodii ilaa xaaladoodu waxay noqotaa intay ku baxeen ay ka hor yimaadeen mid ka liidata xaaladoodii intaanay ku bixin yacni dad badan ayaa markaa maamuladii markaas laga hor yimi ee meesha laga tuuray u calaacalay markii dambe in badan oo kamida markii xaaladiiba degi weyday taasi waxay khilaafsantahay markaa nimanka khawaarijta la yidhaahdo ee muctasilada la yidhaahdo oo ayaga markaa usuushooda waxaa ka mid a yacni in laga hor yimaado wulaadda dulmiga sabaysa weliba waajib ayay u arkaan in laga laga hor yimaado waxay leeyn wanaagoo la farayo xumaantoo la diidaya ayay ka mid tahay taasina waxay ka hor imanaysaa nusuusta faraha badan aynu tilmaanay ahlusunna waljamaaca yacni usuushoodaasay ka hor imanaysaa midda labaad dee munkarka waa inaan munkar ka weyni ka dhalanaynin ama la khafiifiya munkarkii ama meesha laga saara laakiin madaxda kahorimaatikeeda in markaa alxarfu walnaslu inay dadka diintoodii adduunyadooduba fasaado ayaa ka imanaysa marka wuxuu uhi walaa nara alkhuruuja calay mate ulaati mare wainjaaruu walaa nadcuu calayhim habaari mayno madaxda habaari mayno waayo habaarka la habaara isaguna waa khuruuj macnawiya waa ku bixid iyo ka hor imaati macnawiya oo midna waa mid xisihoo muuqdo dee waa hub loo gurto haddii hub loo gurto laga hor yimaado waa ka hor imaatin xisihoo muuqda dee haddii habaaruun dabada loo qabtana ayana waa ka bixid markaas leanno qofka habaaraya wilaayadoodii ma arko ee taa beddelkeedu waa maxay dee waa in loo duceeyo suu dib inoogu sheegi doono walanadcu calayhim habaari mayno oo madaxda la habaari maayo oo marka uu nebigu leeyahay imaamyada imaamyadiina waxa ugu shar badan kuwa u cadhoonaysaana idinna idin cadhoonaya lacnadaysaana idin lacnadaya maaha iqraar iyo sugidu lacnada iqraarniya waa sidaa yani dhici doonta ee waaqica ayuu nebigu sala allahu alay slam ka warramaya markaa habaari mayno oo in la habaaro yacni ma habboona walaa nanzicu yaddan min daacatihim daacadoodana gacanta markaa ka siibi mayno ee waxaan ilaahay diin uga dhigaynaa inaan waxa wanaagsan ku adeecno annagoo qaadanayna amarka ilaah iyo amarka rasuulka waxaa kaloo sheekhu uhi wanaraa daacatahum waxaan u arkaynaa adeecitaankooda min daacati illahi ilahay adeecitaankiisa inuu ka mid yahay fariidatan xaalay tahay horta habaari mayno gacanna ka siibi mayno daacadooda leannu saaynu sheegnay qofka habaaraya ee gacanna markaa ka siibaya waxaanu arkaynin inay markaas dee wulaatulumuur ay yihiin qofkaad aragta marka wulaatulumuur habaarayana waa qof daalun fii caqiidatihi oon manhaju salaf marka aan ku sugnayn yacni qiire iyo hadab marka ilaahay u calaysan yahayna maaha liannahu fii kayri maxaliha weeye waxaa laga wariyey alfudayl ibnu lciyaad imaam axmedna waa laga wariyey wuxuu uhi haddaan ogaan lahaa inaan dacwo mustajaaba aan leeyahay suldaanka ayaan ugu ducayn lahayo qofka madaxa muslimiinta madaxda marka wanaraa daacatahu min daacati illahi fariida waxaan u arkaynaa daacadooda ilahay daacadiisa oo falala ayaan u arkayna inay waajib tahay wax kastoo ilaahay uu faray daacadiisa in la aeeca ilah daacadiisa ayay ka mid tahay nabiyullaahi moxamed in la aeeca waa mutlaqan waa waajib ayada leannu daacada nebi maxamed la adeeca waa ilahay oo la adeecayo laakiin ciddii kale ee ilaahay ina faray inaan adeecnaa ama rasuulkiisu ina faray inaan adeecnaa ayada mutlaqan loo adeeci maaye shardi iyo qeyd baa u yaalla waxa weeye adeecitaankaas inaanay macsiyo ahayn inama taacatu fi lmacruuf wax wanaagsan baa la isku adeecaa madaxdu hadday xumaan samayso xumaantaa ama ay xumaan ku faraan xumaantaasun baanad markaa ku adeecaynin oo keliya oo hadday xumaan ku faraan waan ka baxayaa ma waan ka hor imanaya maaha xumaanta ay ku fareen keliya ayuun baan markaa lagu adeecaynin wanaraa taacatahu min taacati illaahi fariida maa lam ya'muruu bimacsiya haddii aanay macsiyo iyo xumaan aanay farin haddayse macsiyo iyo xumaan ku farayaan macsiyada iyo xumaanta lagu adeeci maayo laakiin hadday macsiyo ku faraan inaad ka baxaysa macnaheedu mutlaqan ma aha ee macsiyadaasun baanad ku adeecaynin wixii kalena waad ku adeecaysaa inama taacatu fi lmacruuf waxaa kaluu sheekhu wanadcuu lahum bisalaaxi walmucaafaati halkaan ka habaari lahayn waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay hagaajiyo inuu ilaahay cafiyo ayaan ugu ducaynaynaa waayo hagaagoodu madaxdu hadday hagaagto dadkii muslimiinta baa hagaagaya hadday hanuunaan muslimiintii baa hagaagaya nafcigoodu waa mid gudbaya idan markaasi waa in loo duceeyaa sidaa aynu sheegnay ee markaas fudayl ibn ciyaad iyo imaamu axmed iyo laga warinayay yidhaahdeen haddaan ogaan lahaa inaan dacwo mustajaabaad la islaamka ayaan ugu ducayn lahaa imaamu axmed ibnu xambal iyadoo mixnadii qur'aanka waa khalqul qur'aankii lagu dhibay haddana inuu habaray ama ka hadlay lama hayo bal waa sabray ciribtiina iyaga ayaa yeeshay markii dambe idan markaa kuwa gulaatu umuuri muslimiina habaaraya madhab ahlusunna waljamaca kuma sugna kuwaan u ducaynaynaa sidaas sileeg weeye waayo waa calaamatu silaysa inay caqiidadoodii ka inxiraaftay ka weecatay caqiidada ahlusunna waljamaca sheekh maxamed saalix alfawsaan sheekh saalix bin fawsaan bin cabdalla alfawsaan waxa uu leeyahay kuwa inkiraya ee ka hor imanaya in khudbadda loogu duceeyo dadka madaxda ah ee odhanaya waa mudaahanaya waa nifaaq iyo waa madaxdoo loo dhadhowaanayo waxay markaas yacni khilaafsan yihiin buu leeyahay madhabka ahlusunna waljamaca ayay khilaafsan yihiin leannu mar hadday kuwa addakaasi hagagaan wahagaado waxaad ku ducaynaysaa in ilaahay hagaajiye iyo inuu wanaajiyo haddii shar agtooda yahayna in ilaahay markaa dee sharkaa uu ka suuliyo runtiina xiliyadan dambe masaa'ilkaasi waxay ka mid yihiin masaa'ilka khaldiga badan ka dhacay waxaa runtii khaldigana keenay madaxdii hore sida culamada taarikhiyaanadu ay ka sheekeeyaan laba arrimood waxay ahaayeen laba arrimood oo miiskaa yaalloon muran ku jirin waxa kale waa ku xumaayeen in waxa la ysku xukminayaa ee madaxdaasi ay ku xukminayseen miiskay saaranay maxkamada yaalla kitaabka ilaahay yahay iyo salaada laguma wada hadli jirin intaa kadib bay markaa khamri cabbayeen oo intaasoo addoomood iyo khaniyaad iyo wuxuu heesaya iyo fujuur iyo fisqi fara badan ay ku jireen laakiin xilliyadii dambe waxaa soo baxday dad madaxa oo aan yacni diintii shaqo ku lahayn oo ummaddii islaamka haydna meel ay marayso iyaguna meel ay marayaan oo salaadii lagaba yaabay inaanay tukano meel ay ku tukanayaan aan la arg inay ummadda tukiyaan iska daaye jumca ogaanay ciidaa ogaanay iyagu ummadda hor galaan iska daaye oo sharcigii aan waxba ku xukmayna bal kuwa ku baaqa sharciga in lagu xukmo qoorta laga jaro mushkilada horta faraha badan halkaasay ka timi haddana in badan oo nooca ka midi dee wax xaqiiqatan waa niman gaaloobay haddana yacni acyaan markay noqoto iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo xaakim hebel mutlaqan markaa in loo wada tagfiiriyo yacni oo dadka markaa ilaahay keyrkiisa xukuma mutlaqan lagu wada tagfiiriyo waa madhabkii khawaarija waa in la kala saara haddana oo gaargaar loo kala saaray oo xaakim xaakim haddana waa in loo eegaa markaa khaldigu meesha uu ka yimi waxa weeye dadka ay isu qaban waayeen madaxdaa hore laga hadlayey madax markaa dadka salaadii la tukanaysa oo xataa iyagoo sakhraanse qaarkood tukanayeen oo markaa sharciga waxaa laisku xukumayna kitaabka ilaahay uu yahay bay ahaayeen laakiin waxaa soo baxay xilligii dambe dee kuwa markaa inkaar qabo oo dadka muslimiinta yacni waxay la wadaagaanba ay yar tahay haddana kuwa lafdoodaa lagu leeyahay haddaan gaalnimo caddi aanay ka muuqanin waa inaan markaas laga hor imanin walaa naraa arki mayno alkhuruuja bixid calaa aimatina imaamyadeena lagu baxo imaamyada wawlaati umuurina iyo arrimaheenna kuwa markaa gacanta ku haya wain jaaruu jawr iyo dulmi haba sameeyaane walaa nadcuu calayhim habaarina mayno oo habaar ku yoohin mayno dabadaw qaban mayno waayo haddii la habaaray dee sii xumaadaan dhibta unbay dadka muslimiinta ku sii badanaysaa walaa nansicu siibi mayno yaddan gacan min daacatihim daacadoodana gacanta ka siibi mayno ka hoos bixi mayno madaxdii wa naraa waxaanan arkaynaa daacatahum adeecitaankoodu min daacati illaahi caza wajalla inay ka mid tahay fariidatan xaalay tahay faral maa lam ya'muruu bimacsiya inta aanay macsiyo aanay farin haddayse macsiyo faraan dee macsiyadaa lagu adeeci maayo wixii kale waa lagu adeecaya waxaa jirtay sida xadiidka imaamu albukhaari warinayo qolo sariyaabaa nebigu diray markaasuu nin saxaabiya madax uga dhigay markaasaa wuxuu hi maqla oo ateeca markii meel dhexe la marayey ayuu ninkii saxaabiga ahaa cadhooday ee amiirka u ahaa qoladii buu u cadhooday wuxuu hi soo shida dab soo olkomiye buuhi dabkii baa la soo olkomiyo waa la shiday wuxuu soo nabi maxamed ima odhana ateeca gala buuhi haddoo dabkaa in badan oo ka mid a ayaa waxay ku hamideen war nabigu mar hadduu yidhi ninkaa adeeco u hogaansamo dee aan galla dabka adigu haddana nafdi waa sii weydo waa laga joogsaday nebigii baa loo sheegay markii la noqday hadday geli lahaayeen ilaa qiyaam saca kamay baxeen buuri inama daacatu fi lmacruuf war waxa laysku adeeca laysku hogaansamaa waxa wanaagsan ee waxa xun ee noocaasoo kale ah layskuma hogaansama buuri marka maa lam ya'muruu bimacsiya haddaanay macsiya farin wanadcuu lahum bisalaaxi waxaanan ugu ducaynaynaa wanaag walmucaafaati iyo cafin ayaan ugu ducaynaynaa waxaanaynu sheegnay ku bixid la-aantaasi ma aha yacni jawrkooda iyo dulmigoodaasoo la taqriirinayo oo la sugayo waa loo naseexaynaya oo hoos baa wax loogu sheegayaa oo mararka qaarkood dee afdaluljihaad kelimatu cadlin aw kelimatu xaqi cinda suldaani jaa'ir baa nabigu ku tilmaamay oo xaqa loo sheego oo lagu yidhaha hortiisa aan lagala gabanin culimmaduna kamay gaban jireen waa u naseexayn jireen oo hoos bay ugu naseexayn jireen oo qoraalay u gudbin jireen oo waa la kulmi jireen laakiin ka hor imaatinka dagaal lagu qaado waxaa la leeyahay waxa ay samaynayaan jawrka iyo dulmiga ay samaynayaan wax ka daran oo boqol jeer ka badan ayaa ka imanaya caalaman islaamina maanta taa waynu ka arkaynaayo yani haddaynu soomaali nahay inagu markaa inagaaba macalimiin ugu ah wanatabicu sunna wallahu aclam markaa inoogu joogo